kolley isagu marka hore aada buu isaga sahlan yahay ruuxan isagu wax daliishanaya qiyaas daliishanaya dee isagaa wasfigiisii duruqdii aynu soo maray dariiq ka miduu kula soo baxaya wasfigaas baa uu leeyahay asalkii dee waa isagaa xukunkan lahaa hadhowna masaladan uu isagu watee faraca ah ee uu doonayo inuu u deliishado qiyaas buu leeyahay waa laga helayaayo markaa kii buu deliishanaya kii muctaridka ahaana wax kale ma samaynayo waxyaalihii hore ahaa hawuxun baabuu muujinaya iyadoo aan waxba deliilkiisii laga bedelin inaanu xujo u ahayn ee xukunkan uu deliishaday xukun cagsigii inuu keenayaba deliilkood saa u yaalla saa uu isagu u dhigtay u yaalla oo waxa weeyaan oo aan waxba laga bedelin ayuu odhanayaa adiguu xujo kugu yahay xujo kuuma ahaba wixii daliil buu adiga kugu noqonayaa ee daliil adiga kuma aha ayuu noqonayaa bal isagaana in kolna in wuxuu dee ruuxan khasmigii madhabtan muctaridka unbaa qaradkiisu yahay ninkan dee musadilka ayunbuu madhabtiisii inuu buriyo isagoon u jeedinba inuu tiisa tasxiixiyo kolna waxaa dhacaysa inuu isagu wixii uu qabay uu saxdo dee kii kalena uu madhabtiisii buriyo awqaadda qaarkeed xagga burinta madhabta uu ruuxan deliishanaya kan muctaridkii uu burinayaana kolna uu caddaynaya oo uu tasriixinaya kolna hadalkiisa ayuunbay ka laazimaysaa oo waa ta uu xukun mubhama uu kaba cabiray sheekhu bal miaal haddaan soo qaato uu soo dhigtay waxaabuu odhanayaa dee waa nin shaaficiyulmadhaba ka soo qaad oo nin isagoo xanafiyulmadhaba ay mas'aladii isku haystaan madaxa inta laga masaxayo markaasaa isagii wuxuu doonayaa inuu dariiqan dee bal maalan qiyaas uu u xujaysto xagga madhabtan dee waxa weeye ruuxan madhabtiisan kale bal xukumka uu ama wuxuu qabo wax ka duwanoo waxaabuu yihi iska cabiray sa inoo taalo cudwun min acdaa'i lwuduu falaa yataqadaru farduhu birubci kalwaj imika markaa muxuu yahay masxu raas waa farac asalkiina waa wejiga waxa dee ciladiina ay noqoto jaamici kaba dhexeeyeyna kana waa cudwun min acdaaءi اlwudu kana waa cudwun min acdaaءi اlwudu markaa xukumkii muxuu noqday cibaaradan ah falaa yataqadaru farduhu birubci waana qiyaasa eg dee nasiya imika waxba lama deliishan oo mad we madaxa masixitaankiisu waa cudwun min acdaaءi اlwudu markaas inta laga masaxaye faradka ee faradku ku xasilaya amarkii ruuxu ku gudan kara kuna qadar mayso oo dee in la yidhaaho waa rubcu raas waayo iyagaa qowlkooda iyo naasiyadoo kale ama rubcu raas hadduu masaxo waa arrinkii markaasuu faradkii uu dhacay haddii laakiin wax yar ay tahay faradki ma dhacayo inta intaa ka badanna sunno weeye dee faradkina waa kuba dhacaya markaa muxuu kala mid dhigayaa wejiga oo dee wejigaba markaa muxuu yahay waa la wada maydhin wejiga marka la leeyahay maydhitaankiisa laga hadlayo rubuc haddii la maydho faradkii waa dhammaaday lama odhanayn tadna dee waa xubin xubnaa waysadii kamida kana xubin xubna siaan wejigaba in faradkiisii loogu qadarayo rubculweji marka la maydhayo madaxiina laguma qadarayo rubcu raas taasi waa daliilkii hore oo ninkii isagu meesha daliishanayeen mukhaalifkii waa kii xanafiga ahaa waa qalbigii daliilkiisii ku dabagediyaya oo kii shaaficigaabaa daliilkiisii lagu daba rogaya isagoo bal maalan welibana xukunkii caddaynaya madhabtii ruuxanna burinaya ayaa muxuu odhanayaa cudwun min acdaa'i lwuduu falaa yujzi'u fiihi maa yaqacu calayhi lismu kalwaji waa xubin xubnihii waysada ka mid eeg waa si uu isagu yidhi uun kalwejina qiyaaskii asalkiina waa kii uun laakiin muxuu soo geliyey ina isaga xukunku ka reebtayba wuxuu aha falaa yataqadaru fardahu min rubciga umama jeedo markaa inuu madhabtiisii saxo oo madhabtiisi yidhaha miya madhabtayda inay saxiix tahay waxaasaa tilmaamaya ruuxan muctaridku madhabtiisii burinaya ama musadilkaabuu madhabtiisii burinayaayo wuxuu dhahan falaa yujziu fiihi maa yaqacu calayhi lismu ma gudayo wax magac masxi uu ku dhaco oo macnuhu waa maxay kii shaaficigaabaa wuxuu qabay masxi kol hadday tahay aqalu maa yandaliqu calayhi lismu wixii lagu magacaabo waa masxi far keliyu saa u mariyo midharti ma ah masaxa haba noqotee faradkii waa ku xasilayaa dee markaa wejigaba haddaba aqalu maa yaqacu calayhi lismu ina isagaa markii hore wejiga taa u daliishaday soo maaheen ayuu leeyahay aqalu maa yaqacu calayhi lisma ma wejiga laguma kaaftoomi jirin markaa dee masxigiinana waa cudw min acdaa lwuduuci laguma kaaftoomiya markaa daliilkii markii hore uu islahaa dee ninkan madhabtiisa ku buri ayugu isagii dib ugu rogay isagoo madhabtiisii ku burinayo le dee madhabtaadu saxiix maaha oo in wejigan ayuu la mid yahay wejigana maa yaqacu calayhi lismu asli ahaan laguma kaaftoomi jirin markaasna masxiga laguma kaaftoomayo marka maxay noqotay dariiqii uu isagu daliishaday uun ayaa waxa weeyaan buu yihi adiga xujo kumaba aha xuju kugu noqonaya adiga xujo kugu noqonaya marka maxay noqotay ciladii u adeegsanaya inay faasi tahay de waa ciladiibaa taa ku buraysa bal markaa waa taa arinku ka soo hadlay laakiin iyadu waxay la tahay kol haddaan sidaa u suuraysane waa yar daahir ciladii bay taasi fasaad ku keenaysaa khilaafyadu geliyina idinkaa yar eegan ee wuxuu raaciyey faama alqalbu bixukmi ibnu hubaymin fahuwa qalbu taswiya qalbi baa jira nooca qaybihiisa kala mida oo qalbu taswiya la yidhaaho qalbu taswiya la yidhaaho qaybtan qalbu taswiya oo kale xataa ibnu qudaama kitaabkiisa rawdatnaadir iyo mabuu soo dhigo ma sidaa daraaddeed baan u shanqeeday mudakirada usulka qaybtan dambe ugaba hadlay waayo kitaabkaa weyn baanay xataa masaladan qaybtani kuma sugneen qalbu taswiya waxa ay kaba dhigan tahay kollay mithaalka uu sheekhu inoo sheega wax laga yaabaa in usluubka uu soo dhigtay waxa ay ku yar jiraan oo taa hore xukunkiibaa la caddaynayay ee tan xukunku musarax ma noqonayo laakiin hadalkuu ka laasimayaa xukunkaas dee la burinayaa ama xukunkii meeshii hadalkiibuu kaba laasimaya oo cibaaradan uu yidhi طahaaraة bimaayicin fakana maayicuha wajaamida fii wujuubi niyati sawaad kolley malaa waxa daahir ahayd fii wujuubi niya xukunka inaan la sheegine dee jaamidkeeda iyo dee waana sida sharxiisu walow cibaarada khalal iyo isweydweydaar dhacay xagga sharaxa ay kuba sugnayde maaica iyo kuwa kalena ay soo wada dhigtaan maayica iyo jaamidku waa isku miduun ee maaha fii wujuubi niya waayo xukunka ma caddaynayo waayo waa hadal iltisaam uu ku burinayo bal masaladan haddaan imika in yar yar sureeyo qalbu tasfiya waana dhaafi doonaa haddii aan la idhaaho ee waxa ay tahay horta oo waxa qalbu tasfiya loo yidhi wuxuu kulansanayaa asalkii iyo faracii baa la leeyahay wax u dhaxeeyaa ma jiraan oo la simaya arrinku horta ku yimaadaana waxa weeye marka asalkan qiyaaska inoogu sugan ayaa wuxuu kulansanayaa laba xukum meeshii faracna waa jiraa jaamicii ama wixii cilada laga dhigayna waa jiraa kollayna waxii waa wax la burinayaba asalkii baa laba xukum kulansaday markaa labadaa xukum mid ahaani faraci ma laha waanay isla ogol yihiin labadan ruuxee masalada ku doodaya oo biitifaaqihim labadaa xukum ee asalkii ku sugnaa mid ahaan halkan kuma sugna midna waa kan ay isku haystaan ay isku khilaafsayin markaa kii isagu bal maalan qiyaaska daliishanayay ayaa wuxuu doonayaa faracii inuu xukunkan labaadee dee ay isku haysteenba ee asalku lahaa inuu qiyaaskan uu kuba sugo faracan uba sugo ayuu doonayaa kii muctaridkaaba halkan imanayo wuxuu odhanayaa meye waxa waajiba in la simo labadaa xukum faracii lagu simo oo dee waxa weeyaan ama nafin ha noqoto ama wujuud ha noqotee labadii xukum aada sinto taas baa waajib oo qiyaas bilqiyaasi cala اlasli marka maxaa ka dhalanaya waa wixii iltizaamka aan lahayn madhabkii musadilka xukunkaa mubhamkii aynu sheegin buu doonayaa isagu iltizaam ahaan inuu ku buriyo marka hadha waxaa kaba dhalanaya ina mid ahaan haddii la simo mid ahaan inaanu jirin way isla ogolaayeene ka kalena inay in la raaciyo oo labadiibaa laga wada anfiyo maalan masaladan uu soo yar celceliyey ee ah kii xanafigaaba wuxuu odhanayaa weysaduu ka hadlayaa waxaa la ysku haystaa weysadu ruuxu markuu weysaysanayo niya shardi miyay u tahay niyo miyay u baahan tahay mise uma baahna xanafigu wuxuu leeyahay niyo way uma baahna kii shaaficigana wuxuu leeyahay niyo way u baahan tahay eeg taasaa la ysku haystaa haddii dee inama alacmaalu biniyatiya umuura la dariishado baabkii way ka baxaysaa qiyaaskii laakiin wuxuu doonayaa ka mid kasta inuu mid yahaan qiyaas uu ku sugo tan oo wax kale uga qiyaas qaato asal kalea kii xanafigaabaa muxuu odhanayaa weysadiisaoo ka hadlaya waa طahaaraة bimaa'ic waa biyoba ka soo qaad maa'ic baa iska khaas yeelo dahaaro biyo lagu dahaaro qaadanayo weeye weysadu marka waa weysadu waa farci hadeeg falam taftaqir lii ila niya umay baahan markaa dahaarada maa'ico niye umay baahan ka isaalati najaasati sida aan nijaasta suulinteeda aanay u baahnaynoo meeshii asalkii waa isaalatu najaasa in farcina waa waysadii arrinkanna waxa weeye dee uu leeyahayna oo xukunkiina dee niyadii ayuu noqonayaaba oo imaka tan adigu niyadan dee iskuba hayeenba oo de waxay iyagiina ku wada meeshii jiraan dahaar ahaantan bay wadaagsanayaan bal taas buu isagii odhanayaa bal haddaan hadalkaygii hore dib ugu laabmo isaalatu najaasa marka la eego laba wax bay wada wadatay oo ah dee kol shay jaamida ayaa wax lagu suuriyaa najaaso kolla shay maa'ica waa labada xukumen sheegaya ama biyihii baa lagu suuriyaa taas iyada waa mid oo labadaa wasfo bay lahayd faracii marka la eego in waxa weeye waysadii ahaana waysadii marka ay noqoto aynu ahaana oo markaa welibana xukunkeeduma muxuu ahaa niyo umay baahnayn niyo iyadu uma baahno oo kol haddii dee zaala waa baab tarki oo haddaad nijaas iska suulinayso inaad niyooto uma baahna ee wixii in la suuriyo baa loo baahan yahay waa tarki uun oo iyadu waxyaalaha turugtii niyo uma baahato ama ba adigu dee balaxoy uma baahato marka muxuu noqday isagii isagii markuu dahaaradii markaa waysadiibaa wuxuu haleeshiinayaa isaaladii najaasada xagga niyala-aantu ku haleeshiinaya kii kale ayaa hadalkiisii ku dabagediyaya qalbi buu la imanayaa qalbu taswiya markaasaa muxuu odhanayaa waysadii isagoo ka hadlaya dahaaratn bimaa'icin fakaana maa'icuhaa wajaamiduhaa sawaan anigu fii wujuubi niya waan ka tegaya waayo hadda waxaa laga yaabaa dee ibhaamkii uu sheegaya meesha kaba baxaya waxani waa dahaaro biyo ama maa'icba weeye markaa iyada jaamidkeedii waa dahaarada dambe faraci iyo markaa maa'iceedii ama way siman yihiin intaasuu ku daysanaya way siman yihiin saa nijaasada suulinteedaba xaggaa u sinaayeenoo macnaa waxa weeye isaalatu najaasa hadduu jaamid yahay say istinjadii jimaarta oo kale iyo hadduu shay maa'ica yahayba niyal umay baahnayn halkan laakiin xukunku waa ka dulanayaan iyay u baahantay buu leeyahay laakiin siba u simayaayo dee kol haddaad dahaaradii biyaha aad taa haleeshiisay adna waan haleeshiinayaaye wasfigaasi wuxuu ama xukumkii asalku lahaa asalku lahaa lama xukmoo waa jaamidkiisa iyo maa'iciisu inay siman yihiin faracan haddaba ku sin weeye faracan aad wadato ee dahaaratun bima aad tidhi labadii xukun kuba simoo markaa markay noqoto dahaaradan xadadka ka maayac ah waa biyihii marka lagu weysaysan iyo kii jaamidka aha waa tayamumkii haddaba oo dee taasba u sinayd halkanna ha sinaado marka wuxuu taagoonba leeyahayna dee kol haddii uu simo kan nafigii wuxuu qabaa tayamumku inuu u baahan yahay niyo oo waa jaamidkii halkii asalkii buu kala saarin oo jaamidkii iyo gees bay wadahay haddaba sidaa jaamidka isaalatu najaasa jaamid iyo maayicba ay baab iskeliya wada ahaayeen tanna isku baab u ka dhig imaka mabaliyo markaa isaga xukmu caddaynaya ma jirto iyo taas oo kale ee isku baab kaba dhigo gees isu raaci ha sinaadeen marka isagiina wuxuu ogyahay tayamumka in layniyuu u baahan yahay dee haddii la yidhaho way siman yihiin markaas daarta an xadaf jaamid iyo markaa tanna maxaa soo baxaya dee inay kani niyu u baahnaay tanna inay niyo u baahato ayaa soo baxaya inay tii ma odhanayo meekaasna waa ruo niyo uma baahnayn oo qowlkiisaa niyu u baahan yahay haddii la idhaho waa la simay waxaa soo baxaya biyihiina inay niyo u baahdaan waana markaa wuxuu ku burinaya madhabtiisiibuu iltizaam ahaan waa wixii ka dhalanayo halkan kala qaadkana ayuu kuba burinaya bal taasna waxay kaba cabiraan qalbu taswiya kaba cabiraan walow arrinta ishkaalka jira ay tahay asalka wixii ku sugnaana niyo la-aan bay hayd faracan looga qiyaas qaatayna waa niyo oo midna xukunkiisu muhbata weeye midna waa xukm nafyi oo laba xukm oo isweydaarsan ee laakiin taa mar horu kaba soo hadlo inta taswiyadaan uga jeednaa ee tafsiilka ma tafsiilkiiya waa isku khilaafaya ayaa laakiin simitaanka ay ku siman yihiin ayaa xukumkii halkii uu xukumka marku kaba soo hadlaya hadalkaa aynu kuba soo marnay bal intaas weeye qalbigii qalbigan dambe qalbisan leeya u yar bahnaadee bal yar kala fur qalbiga horena isagu iska caadi weeye adigu maha weeyaanu ninkan daliilkiisii la taataaban oo lagu dabagediyo leeya waxaan aduu xujo kugu yahay weeye laakiin de usluubkiyada u dhacayo oo bal markaa waxaana arrinku yahay ciladiisii bay qaadixtaasi ku noqon way buraysaa markaa kol haddii ciladii burtay qiyaaskii baa meesha kaba baxaya weeye waxaylati thaaminka waan iska dhaafayaa sababtu waa iska cad yahay unoo isaga daahir amilana uu inoo soo dhigtay waxaan filaya inaanu ishkaal lahayn ee taasica maxaad ahayd taasica anaa horta suureeya taasica labuu ishubiyey fasaad ulwadci iyo fasaad lictibaar buu israaciyey fasaad ulwadci waxay ka dhiga me fasaad ulictibaar waxay ka dhigantahay aada buu sahlan yahayoo haddii qiyaaskani qiyaaskani uu nas khilaafo ama ijmaac khilaafo oo qiyaasku wuxuu keenayay nas baa ka hor imanaya ama qur-aan ha noqda ama xadiid ama ijmaac baa ka hor imanaya waxaa la odhanayaa fasaad ulictibaar oo daliilkaas daliil ma noqonayo oo dee wuu ka xoog badan yihiin marka iyaga la waayaana nas qiyaas loo baahanayay ee hadduu noqdo inay iyagii ka hor imanayaan oo waxaan ictiraadku uu kaba imanaya uu daliilkaa ka xooga badan yahay nasa ama ijmaac qiyaaskaa waxaan odhanaa fasaad ulictibaar waa sahlan yahay kaas fasaad ulwadcigu laakiin waxa weeyaan un oo uu yahay daliilkan waana dee daliilkan qiyaas kolkol dee wax kaa cabsanna wuu noqdaan ayaa wuxuu ku imanayaa hay-adii u suubanaysay ama hay-a u suubata oo ku habboon xukunkaa in laga qaato si aan ahayn buu ku imanayaa bal maalan oo saynu soo maray oo dee amhilan aan usoo aragnay maalintiina waxoogaa baan kuba joogsaday wax bal maalan marka horeba asalkiisu markaynu eegno shareecada takfiif iskaga binaysan waa farac ayaa waxaa lagu binaynayaa la haleeshiinayaa wax taqliid iyo adkayn ku dhisan oo ku binaysan waxa lagu haleeshiiyeyna iijaab taqliid ee waxay ahayd waxaan takfiifka ku binaysan indee waxaa la haleeshinaya wax takfiif ku binaysan noqdo ee wax kaba duwanoo bal maalan shay takfiif ku sugan yahay ayaa lagala soo baxayaa wax taqliid kuba sugnaa ama wax taqliid ku sugan yahay ayaa waxaa la haleeshinaya wax takfiif ku sugnaa markaa daliilkii baan u iman habkii iyo hay-adii iyo kayfiyadii u suubadanaysay in xukumka lagaba qaato wuxuu u suubanayaa taa didkeed taa didkeed maalan haddaan mihaalun dib ugu yar laabmo haddii aan nidhaahno ruuxii dabiixadii uga tegay camdi inuu bismi illaahi yidhaaho wixii uu dabiixadaasi kol hadduu ehelkeedii yahay oo ruuxa muslimka ah yahay xalaal bay noqonaysaa sa ruuxii sahwiga uga tegayba dabiixadiisu ay xalaal u noqonaysay ee kani camdigu looma cudurdaaro ruuxii camdi wuxuu gaba tago wuxuu ku dhisan yahay taqliid sahwiguna ruuxii waaba sahweeyo waa tan dembi aanu uga iman wuxuu sahwi u sameeyo ama sahwi ugaba tago takfiif buu kuba dhisnaa marka inuu noqdo asalkii shay takfiif kuba binaysan faracina uu yahay wax kaa taqliidka ku binaysan cudurdaar lahayn oo markaa ruuxii camdigeenu waxaan u sameeyey looga qiyaas qaato ruuxii sahwiga u sameeyey xagga arrinkii ahaa takfiifka in ruuxa wax loo fudaydiyo kana la yidhaha waa loo fudaydinaya de wuxuu noqonayaa waxaan ka ratibi kari lahayn xukunkan dadkii oo waxaan odhan lahaynba dee waana la kala farqin karaayo cabdi kolbuu uga tegay dee may waxa weeyaan wixii ma banaanaanaya lama odhan kara waa iyadoo bal maalan ruux salaadaasaan leenahay sahwi oo kale hadduu atixiyaadkii dhexe ka tago sahwibuu uga tegay wax dembiyu ku leeyo mukhaala dee ma jirto isagu umuu badrheerin sujuud sahwi baa u kabayso wixii ka dhinaa u buuxinaysa ruux intuu camdi isaga kacay aan idhaahno dee waa wuxuu la mid yahay ruuxii sahwi ugaba tegay siday madhabaha qaar yihiinna dhici karta madhabtuna ay tahay oo ah in markaa isaguna sujuud sahwina la yimaado sujuud sahwiga waxa uu uga uga tegay u kabayoo kale dee habkii daliilka u suubanaya in looga qaato maaha kayfadii u saalixayd ruuxani taa muumudan oo dee waxa weeye aimada qaarkoodna waaba salaadiisu way buraysaa baaba yidhahdeen qolooyinka khaasatan ee waajib sujuud sahwi lagu tegi lagu kabayo kabadhiga bal markaa habkii u suubanayay daliilkan in looga qaato xukunkan looga dhaliyo hab aan ahayn buu kuba yimi taas baa la odhanaya fasaad wadci la odhanaya bas taas ba weeye marka maxaa ishkaalkaa guri الطلاق بالرجال هذا taasi waxa weeyaan waa fasaad اlictibaar weeye oo bal wuxuu keenayaa lafdigan ama aharkani keenaya markay noqoto dalaaqa tiradiisa la noqoto ninkaa la eegaya oo ninku hadduu xor yahay iyo hadduu addoon yahay halkaasaa tiradu ay ku kala dudunaanaysaa laakiin haweenaydii la furay inay addoon ahayd iyo inay xor ahayd lama ictibaarinayo ciddo marka ay noqotona haweenaydii unbaa la eegayaa xagga intay ama saddex qurci ama dee waxa weeyaan wax ka yaroo qurci ah ama hadday bilo ahayd bal intii ay ciddo tirsanayso ama afar dee waxa weya waxaa la eegayaa haweeneyda oo xorriyadeeda iyo riqiyadeeda ayaa halkaa ta'hiir kuba leh haddaba haddii laakiin laba yidhaaho oo dee meesha uu yimaado dalaaqii baan waxaan uga qiyaas qaadanaynaa ciddadii dalaaqa tiradiisii ciddadii baan uga qiyaas qaadanaynaa ciddadana dumarkun baa la ictibaarinayay uu taa yidhaaho oo dalaaqii ciddadan haleeshiinaynaa waxaa la odhanayaa fasaad ulictibaar baa jira sababto bal isagu xadiid marfuucu kaba dhigay haddii aan sidiisa u raacna naskan ayaa qiyaaskaasi ka hor imanaya oo nasku waa kala qaaday adiguna waxaad leedahay waan saleeshiinaya marka qiyaaskaasi fasaad ulictibaar buu noqonaya qiyaas aan ictibaar lahayn buu noqonaya taasba weeye bal kacashirku isagu wax dhiba ma laha in yaroo toban beraad baabkan raacinaya waxaan ka gaadhsiiya kolley wax saasan baab lqowli fi tacaarud alcillatayn bal taa hore wuxuu ahaa baabkan ka soo baxnay in wasfigan cillada ae cillada lagaba dhigay wax burinayaa ku yimaadaan tanna isagii waa halkii waa joogaa laakiin wasfi kalaa meeshii lasoo saaray oo isaguna cillo usuubado cillo xukunkan u noqon kara laba cilla iska hor imanayo istacaarudaya see baa lagu xalinaya waa taa tarjiixi waa inoo dambeeya dee qayb tacaarudka lagu suulinayay noqon ama dee waxunbay noqonaysaa in loola kaco labadii cillo mid ahaan qawaadixdan oo mid la qadxiyo oo la buriyo meesha laga saaro ama in dee baabka ka dambeeya la kala raajix yeelo mid tood laka raajix yeelo tii kale ayuunbay noqonaysaa si aa lagu kala horraysiiyo ee bal inta buu sii horraysiiye wuxu uhi baabulqowli fi tacaarud alcillatayn dee horena adiladu markays tacaarudo kale waynu soo maray idaa tacaarudat hadday iska hor timaado cillataani laba cillo lam yakhlu ma marnaanaya arinku ima an takuunaa inay yihiin min aslin waaxidin asal keliya oo labadan cillaba asal keliya lagala soo wada lagala soo baxay aw min aslayni ama laba asaloo kala duwan ay kasoo kala jeedaan labadan cillo fain kaantaa min aslayni hadday laba asal yihiinba oo fain kaantaa waa labadan cillo hadday min aslayni laba asal xaggood kaba soo jeedaan oo maalan maxaa ku noqonaya nin shaaficiya mihaal ahaan ayaa cillo ayuu daliishanayaa u odhanayaa cilladii xukunkani waa taa waxaanu isagii uga qiyaas qaadanayaa asal dee ayuu leeyahay wasfigaas baa ku sugan kii khasmigiisii ahaa ayaa cillo kale isagii ka isagii ku caaridaya hadalkiisii isagoo bal maalan markaasna daliishanaya asal kale oo xukunkiisu xukumkaa hore kaba duwan yahay xukumka kan kaba duwan yahay waata uu inoo soo socdee wadalika milu cillatina cilladeeniiba weeyaan fii iijaabiniyati xagga niyada waajibitaankeeda iyo walqiyaasi cala tayamumi tayamumkii oo loogaba qiyaas qaato ahayd iyo wacillatihim cilladoodii fii isqaadi niyati niyada riditaankeeda iyo walqiyaasi qiyaas calaa isaalati nijaasati nijaase isaaladeeda loogaba qiyaas qaadanayayba ah wajaba marka saasaa hadday arrintu taatay waxaa waajib noqon isqaadu ixdaahumaa mid ahaan meesha in la rido oo duruqdaa horeynu soo marnay qawaadixdaa mid ka mida lagu rido bimaa dakarnaa wixii aan soo sheegnay lagu rido oo min wujuuhi ifsaadi ifsaadka wujuuhdiisii aynu soo marnay tobanka inoo gaadhsiiyaba maalan waa maxay waa masaladii niyada uun xagga markay noqoto dahaaradii waxa weeye weysadii ay noqoto shaaficiyadu iyagu waxay yidhaaheen niyada ama weysada marka ay noqoto niyo arkaantaabay kuba dareen ama shardibaabay u tahay sixadii weysada taas bay yidhaaheen waxaana yidhaaheen waxaynu uga qiyaas qaadanaynaa oo dee aan haleeshiinaynaa tayamumkii ayaan haleeshiinaynaa tayamumkana qolada kaleba way la qabtay inuu niyo u baahan yahay qoladii kalena maxay yidhaaheen meeye niyo weysada uma baahna weysadu niyo uma baahna markaasaa maxay iyagu yidhaaheen oo ay haleeshiiyeen isaalatu najaasa ayay haleeshiyeen marka kuwan ciladooda ah dee inaanay waxaan dee waxa weeyaan ciladooda halkan asalkan isaalatu najaasay ka soo qaateen qolada kalena ciladoodu waxay leeyihiin waa asalkan tayamumka ayay kaba soo qaateen marka waa laba cilo oo weysadii kuba kulmaya laakiin midba uu asal ka soo jeedo marka wuxuu leeyahay suuradan oo kale waxay tahay in la kala raajax yeelo duruqda inoo dambaysa amase mid ahaan la buriyo oo dee maaha un saas labadii cillo kuma wada joogayaan mid baa la burin duruqdaa hore inu soo marray haddii markaa la burin karo waa sax haddii aanay kuwaasi suurtogelayn awjuhdii tarjiixa inoo dambeeya dee tanna waa cille tanna waa cille waa in la kala raajax yeelo bal dee xagga umuuraha lagu kala raajax yeelayaan imkama hordhacayno way badan yihin way inoo dambeeyaan aw marka waa tarjiixu ixdaahuma midkood la raajax yeelo aw tarjiixu ixdaahuma waa mid in la rido amase la raajax yeelo mid ahaan cala alkhura bima nadkuru in sha allah wabihi hiqa wain kaanata haddaba labadan cilo hadday yihiin min aslin asal waaxidin keliya oo ujeeddadu aag kani ciluu wataa ninkan mujtahidkii ninkan kalena ciluu wataa labada ciloba asal keliya ayay ka soo jeedaan oo isaga wuxuu kaba cabiraa almucaarada fi اlasli ama alfarqi bay yidhaahaan buu sharaxa sheekhu ku yidhaahaa noocan saasay ku magacaabaan almucaarada fi اlasli ama alfarqi bay yidhaahaan ee labadoodiiba asal keliya ayuunbaabay wasfigan ay leeyihiin waa cilo ay ka soo qaadanayaan oy leeyihiin wasfigaas ayaa asalkaasi kulansaday faraciina waa kuwan dee way iskhilaafi karaana eeg markay laba wasfioo kala duwan noqdaan asal keliyana ay ka soo wada qaateen waxaa dhici karta inuu wasfiganna furuuc yeesho wasfiganna furuuc khaasatan san acyaantan dee rabowga ay u yeeleen furuuco kala duwan oo barhkoodna ay ku tirinayaan rabow badhna ay leeyihin mee wasfigu kaamuhayna waa wasfi kale oo ay rabow kuma tirinayaan marka wuxuu leeyay lam yakhruudkaasi kama madhna ima an takuna ixdaahuma mid ahaani inay noqoto daakhilatan fi lukhra inay ta kale hoos gelayso oo mid baa caam ah midna way ka khaasan tahay marka waxyaalihii ay taasi kulansanaysaybun bay qayb ka mida tahay aw tatacadda ay u gudbaysa ixdaahuma mid ahaani ilaa maa laa tatacadda ilayhi lukhra ta kale waxaanay u gudbayn oo ujeeddadu furuuc kale oo iyada ta kale aanay shamlin ahayn ayay tani shamlinaysaa ay qaadanaysaa ma furuuc bay yeelanaysaa taa kale aanay lahayn labada arrimood bay mid noqon fain kaanat ixdaahuma mid ahaani hadday tahay daakhilatan mid gelaysa fi lukhra ta kale oo ujeeddadu eeg mid baa caam ah midna waa qaybihii iyadu ay kulansanaysaay qayb ka mida tahay nadarta waad eegi suuradaas kala qaad bay yeelanaya tafsiilo adiga eegaya fain ajmacuu hadday ku ijmaacaan calى anahu laysa lahu cilaة laysa lahu waصfigan ama asalkan inaanu u sugnaanin ilaa cilaة waaxida cilo keliya mooyaane wadalika kaasna waa maxay milu an yucalila inuu cileeye ashaaficiyu albura qamadida liannahu madcuumu jinsin waa dee jinsi acaamkii ama wixiisa la cunayo weeye wayucalila uu cileeye almaalikiyu biannahu muqtaadu jinsin waa jinsi quudkii macnaa waxa weeye kani wuxuu ku cileeyey shaaficiga ahaa inuu madcuum yahay kana inuu muqtaad yahay sheekhu wuxuu leeyahy way soosgelayaanoo madcuumnimada ayaa ka caamsan muqtaadnimada quudku wuxuu leeyaha waa wixii dee quud keliyo waxaanu dakarkiya kaydkaa laakiin haddaan idhaahno madcuum sin usuulka mee aan ku soo haynay shamaailka kullu maa yudcam ayaa dacaam la yidhaha aan idhaahno cuntadiina way soo geli fawaakihdina iyadna waa yudcam waa wax la cuno ee way soo gelaysaayo amaa quud marka la yidhaha wixii quud loo isticmaalayo waa xubuubtan mudakarka ahun ayuunbaa quudka noqonaysa markaa tashaaficiyada ka caamsan oo waxaan quud la odhan ahayn oo laakiin dacaam la odhanayaa jira markaa wax kastoo quuda dacaam waa la odhan laakiin wax kastoo dacaama ama madcuuma quut lama odhanayo markaa waay laakiin isoosgelayaan sidee markaa waxay noqonaysaa waxyaalo imika halkan ka imanaya rabowi noqonaya cinda shaaficiya ayaan kuwan agtooda rabowi noqonahayn rabowi noqonayn haddaba hadduu kan yidhaaho ciladiisu waxa weeyaan waa quut waxan waa madcuum kanna waa muqtaad uu yidhaha gees kalena ay ku ijmaaceen waxan cilo keliya inuu leeyahay iyada markaa lam yajis alqowl bاlcilatayn in laba cilo la idhaaho xukumkana yeelanaya ma banaanaanayse bal yusaaru ilى اibطaali watarjix waa in labadii cilo la kala raajax yeelo ee duruq bal maalan inoo dambaysa ama mid ahaan la buriyo duruqdaa hore qawaadixda lagu buriyo ee kol haddii ay yidhaaheen ay ku ijmaaceen cilo keliya waxani uu leeyahay laakiin ciladiibay dee tacyiinkeedii isku khilaafeen wixiina waa waxaanoo kolkol dee way kala waasacsanaanayaan marka caynkaasa labadii cilo lama wada qaadanayo ruuxani ma odhanayo ciladaydanna waa tan taadana waan kula qabaa ma odhanayo ee waa in la kala raajax yeelo ama mid ahaan la buriyo laakiin wain lam yujmicuu haddaanay ku ijmaacin calaa ana lahu cilatan calaa ana lahu cilatan waaxida in waxaa u sugnaaday cilo keliya aanay ku ijmaacin oo ujeeddadu ciladii way tacadudi kartaa inuu cillo wax ka badan yeesho ayaa meeshai iman kartaa kumay ijmaacin waxaan cillo keliya inuu leeyahay wadalika milu an yucallila الshaaficiyu fii masalati dihaari dimiyi dimiga dihaarkiisa inuu kuba cileeyo biannahu yai hore inuu soo maray masaladan biannahu yasixu dalaaqu dalaaqkiisu waa ansaxaya fasaxa dihaaru kalmuslim dee kol haddii dalaaqiisuba ansaxay dihaarkiisuna waa ansaxaya sida muslimka ويعلله عlya الحنفي في المسلم ruuxa مسلمkaa gaar ahaantiisa بأنhu يصح تكفيr isaga تكفيirkiisa soom oo kale uu ku كفاaro gudanayo u ansaxaya lakiin dimiga kama ansaxayno dimigu cibaado ehel uma aha soom ehel uma aha oo se daraadeed baa halkan dee dihaarkiina wuxuu kulansanayaa takfiir buu kulansanaya oo maala cibaaradiisa shar waa ahayd kii xanafigaaba wuxuu ohanaya oo wuxuu ka dhigay ciladii in dalaaqiisu ansaxayo kol hadduu ciladii dalaaqiisu ansaxaya ka dhigay marka waxay ka dhigan tahay kol haddii dalaaqiisu ansaxo ee dihaarkiisuna waa ansaxaya inay dalaaqiisiiba waa kan ansaxaya dihaarkiina farqi uma dhexeeyo kii kalena ciladii muxuu kaba dhigayaa in dee isaga takfiirkiisu waxa weeyaan bisawm khaasatan ma ansaxahayn oo ma ansaxayo dee dihaarkuna kol haddii lala yimaado wuxuu wataa kafaaro kafaarada cidku raqaba haddii la waayo soomkiibaa ku soo xiga soom haddaanu ka ansaxayn marka waa in dihaarkiisuma ansaxayo marka kuwana wasfigan keliya dihaarkii demiga ayay barhkood leeyihiin waa jaa-is barhna jaa-is maaha laba cilona way kala sheegeen oo midna sixatu dalaaqii buu ku cileeyey midna cadamu sixati takfiiri buu ku cileeyey labadii cilaa meeshii wada yimi xukunkiina lama odhan oo laguma ijmaacin inuu cillo keliya unuu leeyahay tacaynkana maxaa laga yeelayaa weeye faqad ikhtalafa asxaabuna calaa wajayni markaa asxaabteenu laba wej bay isugu khilaafeenoo fa minhum waxaa kaa mida man yaquulu kula bilcilatayn maytana cilay noqon xukumka keenta taasna waa cillo xukumkii keenta liannahumaa laa yatanaafayaani isma burinayaan oo isma anfayaan oo xukumku laba ciloba waa yeelan karaa bal humaa mutafiqatani waxay isku waafaqsan yihiin calaa ibaati xukmin waaxidin xukum keliya sugitaankii khaasatan marka muslimka la eego gaalka way isku khilaafsanaanayaan iyo dembiga wa minhum man qaale waxaa kaba mida ku yidhi laa naquulu bihimaa ma odhanayno bal yusaaru ila tarjiixi waxaa loo kacayaa waxa weeye tarjiix in la kala raajax yeelo siday noo soo socota walawalu asaxu qowlka hore ayaa sixo badan liannahu yajuusu waxa bannaan an yakuuna lilxukmi xukumkii inuu sugnaado cilataani waalaatatan laba cilo iyo saddexba inuu xukumku yeeshaa way bannaan tahay wabacduhaa yatacadaa wabacduhaa laa yatacadaa barhkood ay meesha ay dee gudbayaan oy meel farac kale aan ka heliniyo meelo kale wabacduhaa laa yatacadaa kuwana aanay halkaa ku kooban yihiinba oonay halkaa dhaafahaynba wey haddaba bal taas way banaantay buu leeyahy sheekh taasu raajix ilay wain kaanat kullu waaxidatin minhuma tatacadaa ilaa furuuci la tatacadaa ilayha اkhraa bal intan casharka dambaan ku darayna waayo waxay dhici karta dee mitaa hadalkan hore ay ka baxsan tahay oo waxa ujeeddadu ay tahay labadan cilo ee la kala muujiyey ayaa mid kasta masaa'il furuuca oo gaaro iyada ka ratimayaa jiro ta kale aanay iyada kaba ratimahayn oo haddii tan lagu qowlana furuuc bay inoo keenaysaa tani aanay keenayn tan kalena furuuc kaley keenaysaa waxaa laga yeelaya bal amhiladana waan arki doonaa markaa casharku intaasi buu inoogu joogo allah subxana wa tacala calam waxaan adugu ku jirnay oo nin yar run shalay ka taabanay markay laba cilo ay iska hor yimaadaan ay iscaaridayaan cilladu waxay tahi waan soo ogaanay oo de waa wasfigan u suubanaya in xukum bal maalan dee ama xig u kaba ratimo ee isagu waxa weeyaan qiyaaskii markay baabkii noqotona asalkaba u ah oo haddaan dee ciladaa iyo wasfigaasi jirin tacdiyadii xukumku ma jirto tacaarudkuna wuxuu noqonayaaba si tacaarudkii adilada aan ku soo maray un weeye oo xataa tarjiixa inoo soo socda ee qaybo aynu hore adiladii lou kale lagu kala tarjiixin jiray baa halkana lagu kala tarjiixinaya un ama awjuhtaas ah oo waxaan daliiladii ama laba daliil laba nas ay isagaba hor imanayaan sida laba xadiid oo kale waa laba xadiid oo mid kasta wixii uu faa'iideynaye ama xukumkii lagaba qaadanayay uu khilaafsan yahay kan kale oo saa iskaba hor imanayaan oo haddii midkood lagu camal falo kii kale ka tegii meesha ay kaba imanayso sida bal taas marka hore tacaarudkaa lagu suuriyo xagga iyo sida loo kala tarjiixiyana horeynuu soo aragnay ciladna waa taas oo kale oo bal asal usuulka shakaba mida ayaan wasfi daahira oo mundabida oo u suubada in xukum kaba ratibmo xikmadii buu leeyahay ayaan kala soo baxaynaa amase naskiibaaba kuba imanaya waxaa kaloo asalkaas naftiisii wasfi kale oo isagiina u suubanaya in xukumkii ka duwan dee uu kaba dhasho ayaaba kulansanaya ama se asal aan ka ahayn laakiin axkaamihii ay kala keenayeen baa meel dee ku kulmaya oo meelkaa tanaafina kaba dhaxaynaya taas baa tacaarud ku tahay haddaba wuxuu inoo soo qaybiyey uun laba cilo marka tacaarud uu jiro kol waxay noqonayaan asal keliya se taa aan sheegay oo kale oo asal keliya ayaa laba cilo oo kala duwan oo hadhow waxyaalihii ka kala dhalanaya ama furuucdii kaba ratimaysay ee tadaafuc kaba dhaxaynaya ayaa meeshii iman kolla laba asal ayaa waxa weeye labadan cilo ee iskaba hor imanaya ay ka soo kala jeedaan hadday asal keliya tahay ayaa wuxuu inoogu qaybiyey dee in labadooda tadaakhul ka dhaxeeyo oo labada cilo ay kala caamsan yihiin iyo in kale waa mid in mid ahaan ay u gudbayso ujeeddadu waa furuucda ka dhalanaysae kaba ratimaysaa ta kale waxaanay uba gudbahayn bal kollayna waa ma qaybtii inooba dambaysay markaa sheekhu wuxuu uhi raximah اllahu tacaala wain kaanat hadday tahay kullu waaxidatin mid kastoo minhumaa labadaa cillo ka midi tatacaddaa mid u gudbaysa ilaa furuucin furuuc laa tatacaddaa aanay u gudbahayn ilayhaa furuucdaa xaggeeda alkhuraata kale aanay u gudbahayn furuucdu waa masaa-ishan ee inka dhalanaysa ee ciladani ayo dayni daliil sharciyay noqonaysaaye iyada xukumkeeda lagaba qaadanayo ama furuucda xukumkooda ciladan lagaba qaadanayo mihaalkan arki doonaa in sha allahu tacaala haddaba furuucda tan iyada ku xidhan ka ratibmaysa ayaa waxay ka duwan tahayba furuucdii tii kale kaba ratimaysay ee kuba xidhnayd wadalika mil an yucalila inuu tacliiliyo weeyuu cileeye ashaaficiyu ku isagu shaaficiyu lmadhabi oo shaaficiga dee meelahan nagu soo noqon noqonaya bacnaa waa dee shaksi masaladan kaba hadlaya ama mutanaadira oo cid la munaadaronayo laakiin madhabtiisu ay shaaficiyo tahay ayaa waxaaba ku cileeyey albura burka ayaa wuxuu ku cileeyey biannahu madcuumu jinsin qamadidii buu ihi waxani waa madcuum jinsi sababtu naxway dee burka xukun buu leeyahy haddii bur bur lagu iibinayo ama bur shacir laguba iibinayo kollay dee waxa weeyaan waa taa haddaa inay tay la ilaaliyo dawaabid haddii kale ribo laguba dhacayo haddaba in xukumkan naski wuxuu ku yimi uun lays iyo in laysleekaysiyo lakala qaato mooye layskuma iibin karo cillada taa keentay maxay tahay cilladu mansuusa maahe waa cillo mustanbado ah oo bal maalan shaygan ama acyaantan baa waxyaalihii ay la yidhi waa sifaadkeeda ay kulansadeen bay a'immadu intay ku ijtihaadeen ay dee una munaasibkahayd xukunkaasi bal inuu ka ratibmo xukumkan imika meesha indee jira ee taxriimu tafaadulka inuu kaba ratibmo u munaasibka ayay iyagu ijtihaadkooda kula soo baxeen dee kolleyna iyada tan iskumay waafaqin oo wasfigaa naftiisa waa isku khilaafeen oo waaba tan mihaalku inoogu tacalluqsan yahay haddaba nin shaaficiyulmadhaba ayaa burka wuxuu kaba dhigay waxaan keenaya taxriimu tafaadulka keenaya ee waxa weeyaan waa waxani biannahu madcuumu jinsi intan dee ay afartii khaasatan waa inay waxani jinsi madcuumki yihiin waa waxa weeya adu waa shay tacaam ah ama madcuumo oo la cuno wayucallila uu cileeyaba ruux kaloo khasmigiisii ahaa alxanafiyu waa ku kaloo xanafiyu lmadhabi biannahu makiilu jinsin inuu waxani jinsi la kaydo ama la miiso uu yahay kaasi haddii dee jinsi la cuno uu ahaaba fahataani labadan cilo waa madcuum iyo waa makiil labada balhayso labadaa cilo ee shay keliyana lagu tacliiliyey mukhtalifaataani way iskhilaafsan yihiin fii furuucihimaa furuucday isku khilaafsan yihiin macno waxa weeyaan bal burkii haddaan soo qaadano oo aan nidhaahno kani waa madcuum sax waa wax madcuuma wasfi aan ka helayno weeye haddaan nidhaahno waa makiila waa iyadna ku rumoobayaayo waa makiilo waa wasfi aan kaba helayno markaa arrinkuna waa cillo mustanbado ah oo lala soo baxayo maaha cillo mansuuso ah oo culimmadu iyagaa la soo baxay tan si bal hadhow qiyaasna uu suurto gala uun bal markaa laakiin haddaba marka la yidhaah waa madcuum masaa-isha furuucda ah waana ta qiyaasku ku imanayo ee kani asal weeyaane uu farci markaa noqonayo uu isagu asal u noqdo hadhow xukunkii burkaasi lahaa la siiyo marka la yidhaah waa madcuum iyo marka la yidhaah waa makili way kala mayduwanaanayaan laba furucood baa inoo soo baxaya oo hadhow marka la yidhaah waa madcuum wax dee rabowi markaas cilladaa ducminimo aan ka helayno saa rabowi ku noqonaya iyo maalan oo laakiin haddii la yidhaah waa makiil aan makiilba ahayn oo rabowi noqdeen iyo marka la yidhaah waa makiil wax iyaguna dee makiila oo wasfigaas laga helayo oo asalkan farac u noqonaya laakiin aan maalan dacaamnima ku sugnayn oo riba aanay ka imanayn haddii aan dee la yidhaaho waa madcuum la yidhaaho oo cilladaa kale la eego aanay kuma sugnayn umuurahaasoo furuuc bay ku kala baydhayaan misaalan haddaan eegno bal dee harhoorhkii iyo bariiskii iyo waxyaalahaas oo kale cilladii madcuumnimona waan ka helaynaa cilladii makiilnimona oo waa tii la miisi jire saaciyo iyada taas waa laga heli laakiin haddii la idhaho tufaaxi oo kale dacaamna aan idhi waa kulluwa maa yudcam madcuumnimadii uu soo geli makiilla ma aha oo isagu dee waxay dee iyaga bal maalan caad ahaan waqtiyadan dambe ha laba miisaamo iyaga waqtigoodii iyo waqtidaas wax caado loogu lahaa maha in galaan iyo koombo iyo saac iyo mud iyo lagu miiso taa laguma miisi jirin ee waxay dee si kalea loo kala iibsan jiray oo wixii isagu madcuum weeye laakiin makiil maaha marka maxaa halkaa ka imanaysa dee cinda shaaficiyigan ama kan isagu dee marka la eego xagga madhabkaa qowlkooda jadiid in la yidhaha waa rabowiyo haddii mid lamida lagu iiminayo waa in la isrekaysiiyaa taasi waa mid laakiin kan kale kol haddaanu makiil ahayn wuxuu leeya si la doonaa loo iibin karaayo dee riba kuma jirto oo riba kama imanayso waa halkaa e furuucdan iska hor iman barhkood dee ay isku khilaafayaan oo tani waxay yeelanaysaa furuuc aan tii kala yeelanahayn wax keliyana marka hore asal keliyana waabay wada lahaayeen haddii la yidhaha waa makiilla dee umuuro agtooda la miisi jiray oo ka soo qaad amhila ay la yimaadaan oo nuuradii oo kale iyo waxyaalahaas iyo agtooda ama jasigu makiil buu ku ahaa wax madcuuma maaha shaaficigu markuu taa ku cileeyo waxyaalahaas si la doonaa la isugu iibin karaayo riba kama imanayso oo taxriimu tafaadulkii maba jiro sababtu dee maaha madcuum jinsi ama wax madcuuma maaha laakiin marka la eego ciddii tidhi waa makiil oo kale way soo gelaysaa wax kasta oo la miisaa wuxuu doona ha noqdo cuntaba ayaanu noqonin kol haddii uu kayl u suubado ama la miiso wuxuu noqonayaa xukunkan burkii buu yeelanayaa furuucdii burkii buu noqonayaa bal markaa taasaa maxay tahay tani furuucda ka ratimaysa ee asalkan imika daburkana la haleeshiinayo iyo ciladan kale furuucda ka ratimaysa ee asalkan burkaa la haleeshiinaya ayaaba iskhilaafsanaanaya oo kala dunaanaya oo maalan kan agtiisa wax riba rabowi ah ayaan kan kale agtiisa rabowi kuma noqonayn haddaba noocu markuu kaa yahay falaa yumkinu suurtagal maaha waa tacaarud meeshii ay masale ay dee meesh iska hor imanayaan suurtagal maaha alqowlu bihima in la yidhaaho xukumku laba ciloba waa wada yeelan karaa oo waa tii aynu soo maray dee cilashu ama cilooyinku way tacadudi karaan xataa shalay inaan wax kaba soo aragnay oo markaasaa daraaddeed tanna waa cilo xukumkani asalkani leeyahay tanna waa cilo asalkani leeyahay waayo tadaafuc waxyaalo tani keenaysa baanay tii kale keenahayn oo markaa taa iyada suurtagal ma noqonayso marka la odhanayo aar min ciluu xukumkan yeelan karaa ama asalkan laguba cilayn karaa waa markaan tanaafi ka dhaxayn aanay iska hor imanayn tadaafuc ka dhaxayn laakiin haddii san oo kale tanaafi kaba dhaxeeyo oo furuucda tan ku xidhnaanaysa ka ratimaysa ay ka duwan tahay furuucda kale wuxuu leeyahay in la yidhaaho unin maalan labadii cilo lagu wada tagaa suurtagal maaha marka maxaa la yeelayaa fayakuunu xukmuhumaa xukumkoodu wuxuu noqon xukmulcilatayn min aslayni labada cile laba asal ka soo kala jeeda oo aynu soo maray dee in ama qadxi mid ahaan la qadxiyo la ibsaadiyo ay markaasaa ku burto tii kala soo hadho haddii labadoodiiba ay yihiin laba cillo oo jira oon qadxigaasi mid ku imanayniyo ifsaadkaasna in say dee u kala raajaxsan yihin u kala xoog badan yihin loo kala horraysiiyo awjuhda tarjiixuna ay noo dambayso labada xaalo ubaa midi imanaysa ee labadoodiiba in la wada qaataa ma imanayso fa yakuunu xukmuhumaa xukmu lcillatayn min alaslayn oo waaba kan xukumkii faima an tufsada in la buriyo ixdaahumaa duruqdii aynu soo marre tobanka ayd mid ka mida lagu buriyo waima an turajaxa in la raajax yeelo ixdaahumaa cala alukraa mid ahaanta kale laga raajax yeelo labada xaalaba weeye shalatayn halkii aynu malaa fiqradan saddex boqol iyo saddex oo kale hal ugu dambaysay kolley aad bay tan baa u cad oo imaka toosan san uu dhigtay halkaa nuskhadeenu bay hamza kaba dhacsanayd waa fiqradan saddex boqol iyo saddexda sadarka casharkii shalay un markaa fiqradaas sadarka ama meelahan dhexe halkaa uu kaba cabirayay kolley waa sadarka shanaad bay noqon marka fiqrada ayaa waxaa kaba ab uu ka cabiraya wacilatum fi isqaadini walqiyaasu ala alqiyaasu والقياس على إزالة النجاسة وجب إسقاط أحد إحداهما بما ذكرناه من وجوه من وجوه الإفساد وترجيح إحداهما على الأخرى كل معناها سنة كل قبية عادية ee laakiin imakun baan dee waxa weeye malaa markaa ku kordhisan ila odhan saxana ina odhan oo wuxuu leeyahay dee waxaa wajaba isqaadu ixdaahuma bima dakarnaahu min wujubi min wujuhi اlifsaad watarjiixu ixdaahuma cala اlأkhraa bima nadkuruhu in sha allahu wabihi hiqatu waana casharka saakaay dee wujuuhdaasi ayaan ku arki doonaaye hadalkiisu markaa wuxuu u dhacay hadduu saa yahay dee wowdani waa caadifo oo waxaa waajib noqonaysa mid ahaan in la rido iyo oo la raajax yeelo midna cala lukraayo waa laba xaalay kalayiin mid haddii la fasaadinayo waxay ka dhigan tahay waa burtay oo maba jirto ciladaasi ciladan kaluun baa jirta tarjiixuna wuxuu ka dhigayaa labadii arrimoodba way jiraan labadii cillaba way jiraan ee laakiin way kala xoog badan yihiin oo midkood baa la xoogaynaya marka halkaa maxaa ka cabiraysaanuun halkaa wowda u ka dhigay unbaa aw tarjiixu ixdaahumaa aw bay noqonaysaa un meeshaas halkan wowdan caatifada unbaa awdii noqon hamsun baa lagu kordhin oo min wujuuhi ifsaadi aw tarjiixu ixdaahumaa cala alأkhraa bima nadkuru in sha allah oo in dee midkood la buriyo iyo in la kala raajax yeelo san imakaba inoo taalla faima an an tufsada ixdaahumaa waima an turajaxa ixdaahumaa cala اlأkhraa taama baab اlqowl fi tarjiixi ixdى اlcilatayn calى اlأkhraa maa baabkii inoogu dambeeyey qiyaaskii kolley baabkan wixii ka dambeeya waan kaba baxnay in wuu dheeraaday qiyaaska uu dheereeyo dee kolley ahamiyadiisa iyo kalaamkiisa iyo diqadiisunbaa waxyaalaha kalaamkaa dheer keenay baabulqowli baabu bayaani lqowli waa hadalkii lagaba hadlayay baabkii weeye fii tarjiixi ixda alcilatayn laba cilo mid ahaan in la xoogeeyo la raajax yeelo cala alukhraa ta kale laga raajax yeelo eg marka daliil aanu daliilkan aanu halkii horeba soo marnay laba daliil la leeyahy waa la kala raajax yeelayaa waa laba daliil oo soo wada arooray ooba kuu sugan laba xadiis oo labadiiba kuu sugan yihiin oo laakiin dee iyagii iska hor yimi ayaa la kala horraysiinaya haddii aan mid sugnaynba tarjiix loomama baahno kaasi dee wax ka soo qaad ma laha marka labadan cillo ma ah kuwii iyada aynu qawaadixdaynu soo marray cillada nafteedii baa la burinayay waa cillo fasahaday bay noqonaysay markaa sidii waxaanay jirin baa laga dhigayayoo wixii kale ee wasfi kale ah ee daahira ee mundabida ee xikmaddii kulansaday ee u munaasiba in xukumkan uu ka ratibmo ayuunbaa cillo laga dhigaya taa taasna iyadu waabay burtayahayd imaka halkan waa laba cilaa meeshii jiraya waa tacaarudkan aynu soo marray laba cilaa meeshii jiroo soo wada arooray mid kastaana xukumkani waa ka ratibmi karaa laakiin iyagiibaa dee waxa weeyaan marka la eego furuucaha ka kala waxyaalaha ka kala dhalan ama kaa kala ratibmaya ama furuucday yeelanayaan kala duwan marka waa sidii loo kala horraysiinaya sidee mid loo soo reebo ta kalena loogaba tago saynu adiladaba baabkii aynu kuma soo marnay uu u dhigtay taas tarjiixee kitaabka dhexdiisii aan kuma soo aragnay aimada qaarkoodna xagga tartiibta kutubta tarjiix oo dhan halkanay isugu keenaan oo dee aqiisada tarjiixan imika xaggii qiyaaska iyo tarjiixii nusuusta kale dee kitaabka ay u dhigteen kitaabka tacadul wa taraajiix oo meelahan ay ku soo arooriyaan bay ka dhigaan oo way sugayaane sheekhu laakiin waa kala farqiyey adiladii kale horaynu u soo maray iminkana waa xaggan labada cilo ama waa tarjiixii aqyasada ku tacalluqsanaa weliba jaanibkii cilada un haddii dee isaguna qaybihii kale qiyaasku kaba koobnaa haddii meeshii tacaarud yimaado si loo kala raajax yeelaya kamuu hadlin laakiin waa cilo haddii ay meesha timaado tacaarudkeed si loo kala horraysiinaye marka wuxuu uhi waclam waxaad ogaataa ana tarjiixa tarjiixu laa yaqacu ma dhacayo bayna daliilayni laba daliil dhexdood oo muujibayni waajibinaya lilcilmi yaqiin waajibinaya waayo isma burinayaan kuwaasi oo mid kastaba hadduu cilmi waajibinayo iyaga waxyaalaha desa laba nas laba aayadood oo qur'aano oo kale oo dee bal maalan taas hubuudkoodu wada qadci yahay dhexdooda kama dhacayo dee haddii waa xag kolkol dalaaladooda yar macna waa yimaadaa taasna waa wax la suulinayo uun laba xadiis oo iyaguna mutawaatira ijmaacyadii kale iyaguna qadciga ahaa laba daliiloo iyagu cilmi waajibinayo dhexdooda tacaarud kama dhaco sababta tacaarud baan kama dhicinoo markaa waxa weeyaan tarjiix halkaa iyaga dhexdooda ma jiro walaa bayna cilatayna laba cilo dhexdood oo muujibatayn alcilm khaasatan waa cilooyinkan aynu hubno inuu xukunkan ciladiisii ay tahay ee la yaqiininayo kuwaasoo kale iyagana tarjiixo dhexdooda ma yimaado sababtuna waa maxay lianna alcilma cilmigu laa yatazaayadu wixii yaqiin buu inoo faa'iideeyey macrifatu lmacluumi calaa maa huwa bihdii aynu soo marnay buu noqday marka taasoo kale waaba xoog bataa kolkool ee laakiin tazaayud iyo taq ay kala xoog bataanoo markaa midkood kale laga riixo oo laga raajax yeelo oo bal maalan taas ma waxyaalaha adiladan dannigaa ayuunbu ku yimaadaa tarjiixan wain kaana bacduhu barhkii haba noqdo aqwa min bacdu barhka kale hakaba mid ka xoog badan wakadalika saasoo kale laa yaqacu ma dhacayaa tarjiixu bayna daliilin muujibin lilcilmi halkaa kelimo lilcilmi baa ka dhacsan daliil waajibinaya keenaya yaqiin iyo wa cilatin cilo muujibatin iyaduna keenaysa lilcilmi cilmi yaqiin iyo wa bayna daliilin wa cilatin muujibatin lidan cilo iyo daliil iyagu dani faa'iideynaya dhexdoodana tarjiix ma jiro oo waa maxay haddii meeshii tacaarud jiro oo uu ka dhexayaba daliil isagoo yaqiin keenaya iyo daliil dani keenaya dee marka horeba uma dhigmayo lama odhanayo kani kan buu caaridayaa kan baaba la qaadanaya oo bal maalan markaa iyaguna tacaarud kama dhexeeyo sababtu waxa weeyaan midna yaqiin buu faa'iideeyey midna daniyo kii daniga faa'iideynaya baa meeshii kaba baxaya hadday iscaaridaan ciladna waa saasoo kale cillo yaqiinki cilmi faa'iideynaysiyo cillo dani ah uun sida cilladii mustanbadada ahayd oo kale oo iminka bal maalan ciladii naska uu ku yimi waataynu soo marayna dee cilooyin nas uu kuba yimi waynu soo marro ciladii mansuusada ahayd naska uu kuba yimi waa cilo xaqiiqiyahoo dee ama aan hubno yaqiin ahaan inay ciladii xukumkan ay tahay aan hubno laakiin ciladii bal maalan mustabadada ahayd tan imaka acyaankan rabowi oo kale n arkayna xataa culimmadu inay isku khilaafeen oo ku yidhah waa muqtaad ku yidhah waa madcuum ku yidhah waa makiil oo kale taasi ay jirto inay ciladii tahay waa dani wasfigan dee daahirkaa ee xikmo kulansaday inuu islaana xukumkaa ka ratibmay maaha xad yaqiineed iyo xad cilmiya waa xad dani marka haddii arintu ay mid cilmi iyo yaqiin faa'iideynaya mid dani faa'ideynaya iyaguna isma caaridayaan waayo kanun baa la qaadanayaa ka kale waa laga tegaya haddii ay meesha timaado tarjiix aynu nidhaahno awjuh u eegno oo aynu waxyaalo intaynu eegno umuuro umuurahan tarjiixu kaba yimaado aynu midkood nidhaah kan baan horraysiinayna oo suurtagal ay tahay xataa kii damiga faa'iideynaya awqaada qaarkeed in la horraysiiya taasi ma jirayso sababtuna waa maxay waa lima dakarnaahu umuurahan soo sheegno waa kaa aynu yidhi lianna alcilma laa yatazaayad walianna almuqtadiya lidanni kan isagu danni keenaya laa yabluqu ma gaadhayo rutbat almuujibi lilcilmi kii cilmi waajibinaya martabadiisa ma gaadhayo walow rujixa bima rujixa lakaana almuujibu lilcilmi haddii laba raajax yeelo wixii laguba raajax yeelayay lakaana almuujibu lilcilmi kan cilmiga waajibinaya ayaa muqadaman calayhi mid laga horraysiinayo noqonayo falaa macnaa litarjiix halkan tarjiixoo la baadhbaadhoo la baxfiyo dee wax macnoay leedahay ma jirto kollay kan cilmiga faa'iideynayun baaba dee ah ka la horraysiin lahaa bal taas iyadu waa yar muqadimo iyo hordhac faslun umataa tacaarudat marka ay iska hor timaado cilataani laba cilo waxtiija loo baahdo fiihimaa labada cilo dhexdooda ila tarjiixi tarjiix loo baahdo rujixa waa la raajax yeelayaa xidaahumaa mid ahaan cala alukhraa rujixana way shadan tahay waayo baandadu waa tarjiixba mastarkaas weeye rajaxa yurajixu tarjiixan ee maha rajuxa iyo rujixa ixdaahumaa cala alukhraa biwajhin waj min wujuuhi tarjiixi awjuuda tarjiixa kaba mid ah wadalika min wujuuhin awjuuda tarjiixuna sheekhu majmuucu inoo soo naqlin ilaa labaatan buu gaadhsiin uu yidhaah weliba intaa way ka badantay laakiin waa intan ku tirinayo ama agtayda saxiixa ku ayuu sharaxa kuba yidhahaaye bal maalan awjuuda tarjiixa kaba mid ah kollayna waxaa fiican inaad bal baabkii hore tarjiixa ee aynu soo marnay xagga adilada kalena ay isla aqridaan sidee bal maalan meelihii ay iskaga imanayaan ee iskaga mid yihiinna loo ogaado un axaduhaa mid ahaani an takuuna inay ta weeye ixdaahumaa labadan cille iska hor yimi mid ahaan waxa muntasacatan mid laga qaatay lagala soo baxay min aslin asl maqduuci bihi la goynayo la jasminayo walukhraa ta kalena min aslin ay muntasacatan mid lagala soo baxay ay tahay min aslin asl gayri maqduuci bihi ku la goynayo la jasminayo aan ahayn falmuntasacatu ciladii lagala soo baxay minal ee laga qaatay min almaqduuc bihi min alasli almaqduuci bihi asalkaa maqduucu bihiga ayaa awlaa ka mudan oo ka horeynaysa ciladaa asalkaa maqduucu bihiga inama madluumkaa laga soo qaatay lianna aslaha asalkeeda aqwa xoog badan kolley bal waxaan tirin doonaa un awjuhdan meelmeel mooyaane amhilana ma sheegi doono sababtu waayo haddii kale dee casharuu noqonayaaba umuuruna waana iska cadyiinoo wax ishkaaloo siaasi ma jiro ee macnuhu waxa weeye intan wejkan hore laba cila iska istacaaruday cilo ahaan asalkeedan inay ciladu waxa weeyaan unsan soo ogaanay meeshii asal baa jira waa asalkii faracii macnahan jaamican mushtarag ee asalkana ku sugan faracana aan ka helay hadhowna qiyaaskii aynu dee uga qiyaas qaadanay xukumkii asal lahaa aan faraca siinay haddaba asalkan aynu dee ciladani ay wasfigiisa tahay hadduu yahay asli inoogu sugna maqduuca macnaa maqduuc waa kii dee bal maalan nas qur'aan oo kale aayad qur'aani waa asalkaa dee cilmiga faa'iideynaya maqduuc bihiga xadiidkii mutawaatirka ahaa ayaaba asalkani uu inoogu sugnaaday ama asalkani yahay waxaaba uu yahay bal maalan oo xukumkan imaka wasfigan lehe asalkii ijmaac baabuu inoogu sugan yahay isaguna qadciya marka asalkaasi muxuu noqonayaa asal maqduuc bihi ayaynu ka qaadanay wasfigan iyo ciladan ka kalena waa mid aan heerkaa gaadhsiisnayn si akhbaartii aaxaad oo kale ijmaacii daniga ahaay oo kale umuuraha caynkaasa ayaan wasfigan aan ka soo qaadan oon kala soo baxnay marka muxuu noqonayaa dee cilada asalkeedu yahay maqduucu bihiga ayaa ka horeynaysa oo la horey taas waa mid wthaani wejka labaad an yakuuna inuu yahay aslu ixdaahumaa midkood asalkii maca alijmaaci calayhi ijmaac lagu ijmaacay iyaduu jiro qad curifa mid la og yahay daliiluhu calى tafsiil aslu ixdaahumaa kole khabarkii qad curifa daliiluhu baan dhigayna halkan markaa kaanada khabarkeeda qad curifa mid la ogaaday daliiluhu daliilkiisa la ogaaday cala tafsiili si kala baxsan fayakuunu wuxuu noqonayaa kaas aqwa mid ka xoog badan mima ajmacuu calayhi wixii ay kuba ijmaaceen walam yucraf aan la ogeyn oo daliiluhu daliilkiisa daliilka halkani waa mustanadkii eh cala tafsiili si kala baxsan aan loo ogeyn lianna maa curifa daliiluhu wixii daliilkiisa la ogaaday yumkinu waxaa suurtagala annadaru in la eego fii macnaahu macnihiisa oo wa tarjiixuhu tarjiixiisaa suurtagala calaa hayrihi hayrkii laga raajax yeelo oo kana muxuu yahay ijmaacii waxaynu soo maray tacriifkiisi waan soo ogaanay waxaa kaloon soo ogaanay ijmaacu inuu mustanad leeyahy iskama yimaado ijmaacu meesha waxaa jira daliil culimadii dee bal maalan iyaga keenay ijtihaadkoodii mideeyey oo ay qowl keliya wada yeesheen waa kaa mustanadkaas ayaa jira laakiin hore waxaynu u soo marnay mustanadkii kolna waynu ognahay oo waynu isku taagnoo waan aragnay kolla waxaa dhici karta inuu nagaba qarsoon yaho ijmaacan lagu ijmaacay mooye laakiin mustanadkiisii aynaan markaa haynba laakiin kol haddii dee ijmaaci jiro ijmaacii baa xujo ah isagaa daliilkaa qadciga ana noqonayo kol hadduu ijmaacii qadgaanay haddaba bal maala wuxuu leeyahay maka halkan meeshii waxaa jira laba cilo iska hor yimi labada cilona laba asal bay kala leeyihiin asal labadaa asal mid ahaan waxa mee labadoodaba ijmaacabaa uu daliilkiisu ahaa oo asalkanna waxaa xukunkiisan u daliilahaa waa ijmaac asalkan kale cilada labaad aan ka qaadanina daliilkiisu ijmaacun buu ahaa ila labadii ijmaac baa jiraanoo labadii daliilba qaci baa un odhanayna hadduu ijmaacu aanu sukuuti ahayn laakiin maxaa jira mid ahaan mustanadkiisaan ognahay labadan ijmaac ee labadan asal u kala daliila ama labadan asal inoogu kala sugnaadeen waxa weeye mid ahaan daliilkiisii baan ognahay oo daliilkiisii baan garanaynaa mustanadkii midna ijmaacuun baan haynaaye mustanadkii ma hayno labadii cilana labadooday soo kala ka soo kala jeedaan waana istacaarudeenoo dee tanaafi iyo tadaafuc baa ka dhaxeeya tarjiix baan u baahanay marka maxaan samaynaynaa kayn mustanadkiisa ogeyn ayaan raajax yeelaynaa ama ciladaa aan dee asalkan iyada laga soo